halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axad shanta bisha nofembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dhalinyarada maanta ee barnaamij idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hibada hal abuurka ganacsi ee wiilasha dhallinyarada ah
sidoo kale dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta kaalmihii suugaanta oo aanu dhinaca heesaa jilici doono
intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya wararka ugu weyn caalamka
warbaahinta dalka sacuudiga carabiya ayaa sheegtay in hawada ay ku hor joogsateen gantaala nooca baalistiga loo yaqaano oo laga soo ganay dalka yeman warbaahinta ayaa sheegtay in gantaalka loo waday gegida caalamiga ee diyaaradaha ee king khaalid ee ku taalla magaalada riyaad dagaalyahaniinta xuutiyiinta ee taageerada ka hela dalka iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda gantaalkaasi maamulka sacuudiga ayaa sheegay in gantaalku wax khasaara ama naf iyo weliba burbur ah aanu geysan xuutiyiinta ayaa sheegtay inay beegsanayeen gegada diyaaradaha ee ku taalla magaaladaasi sacuudiga ayaa hogaaminaya howlgalka ka socda dalka yeman ee xoogaga xuutiyiinta halkaasi lagaga saarayo hase yeeshee dagaalka ayaa bilaabay in uu xadka ka gudbo
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa u sheegay ciidanka milatariga ee ku sugan saldhigga milatariga ee yokota ee ku yaala dalka jaban xaddan maanta ah inuusan jirin qof keligii taliya amaba maamul wiiqi kara ballangalka dalka maraykanka hadalkiisan ayaa yimid bilowga booqasho qaadanaysa laba toddobaad oo uu ku marayo aasiya taasoo la filayo in uu diiradda ku saaro kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale arrimo la xiriira xagga ganacsiga
waa hagaaga caashaad baad mahadsan tahay waxaynu ku guda jirnaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaal waan idinka raalligelinaynaa cilad kooban oo dhinaca farsamada ah oo jirta aawadeed dabcan waa shanta bisha noofembar sanadka laba kun iyo toddobada caashe ibraahim aadan waxaan ku filayaa saaka xilli horaa soo jarmaaday xilli horaad soo jarmaaday laakiin dadka ku dhegeysanay laakiin dadka ku dhegeysanaya cabdixakiinow aad uma oga waxa isbedelay shalay saacadan oo kale lixdii iyo barkii baan hawada ku jirnay maantana shantii iyo barkii baan hawada ku jirnay laakiin weli dadkaan la hadlayno waxaan leenahay waa kowda iyo barkaiyo duhurnimo marka saacaddooda iyagu waa sidoodii laakiin annagunbaa maskaxdeenna marna ay saacad gadaal u durugtaa marna saacad ay soo noqotaa marka sababta ma taqaanaa waa la yaaban yahay horto aniga horta maalmihii ugu horreysan maraykanimi sidan ay ahayd sanaa war horta anuu soo dhaweynaya baaq taageeraan soo jeedin doonaa maanta wixii ka dambeeya waxa weeyaan cadceedda hore u dhacaysay waaguna waxa weeyaan si fiican buu beriyey oo sharaf leh habeenkii hurdada waa laga dhargeyey waqtigaa dheeraa waqtigaa dheeraa waxa weeye shanta galabnimo ama dhulku madoobaayo waxa weye cadceeddu way dhacaysa muddo kadib unbay rabadaan soo gasho haddana waxa weeyaan saacaddu waxay dhacaysaa sagaalka habeenimo fiidnimo afurkiiba saacaddu mataaweegeysaa qortaa ku dheeraanaysa soo dheegeyso marka waa cajiib weeyaan marka waa adigoo jiifan baa saacadda isbedelaysaa dad waxaa la ii sheegay saaka markaan soo toosaa la ii sheegay waxaa la yidhi xale markay labadii ahayd saacaddu markay labadii saas ugu istaagtay ba hal saac gadaal loo soceliyo haddana waxaa lagu soo celiyo kowdii marka waa saacaddan lixdii biloodba marna saas hore loo dhigo marna gadaal loo soo celiyo la yidhaahdo macnaha maalintiisi maalintii u dheeraato oo dadku hurdada uga dhargaan marka shalay saacadan oo kale waxaanu tukanay lixdii iyo barkii baan salaadii subax tukanay haddana shantii iyo barkii baa la tukanaya laakiin markaad fiiriso cadceedda iyo jawigu waa sidiisii laakiin lambaradunba marna mid lagu dara marna la soo celiyey marka waa dhaqan dalkan maraykanka aad ugu jiro weliba aad loo jecel yahay aad iyo aad arrinka cajiibka waxa weeyaan inaan dhegeystayaasheen bariga africa ku nool ama wadankii ku nool oo kale aynaan aan iyagoo aan waqtigooga isbedelayn saacadihii sideedii ay u soo gelayaan amaba ay warbixinadooda helayaan caasha dabcan taas iyo weliba waayaheeda maraykan waa ka jira dabcan sidoo kale dhegeystayaasha waxaan xasuusin lahayn in xalay tole laanta af soomaaliga v o a ay ku qabatay magaalada toronto ee wadanka canada barnaamij ama kulan dadweyne amaba town hall meetingka waxaa loo yaqaano ay isugu yimaadeen bulshada qaybaheeda kala duwan islamarkaana lagaga hadlayey dhallinyarada kala duwan ee muddooyinka ugu dambeeya goobta iyada ah ku dhimanayay
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o waxaanan idinka raaligelinaynaa cilada farsamo ee goordhoweydna qabsatay haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka uu magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa idinkaga soo jeedin doona magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan hadduu eebba idmo waxaanu kaga hadli doonaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhowaan waxaa laga hirgeliyey xarun ganacsi oo magaalada aan horay uga jirin haddaba milkiilaha xarunta ayaanu ku waraysan doonaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa sidoo kale barnaamijka ka hadli doona qaar ka mida dhalinyarada magaalada gaalkacyo oo aragtidooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan hirgelinta xaruntan ganacsi ee laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug yuusuf maxamed axmed waa nin dhalinyaraha oo ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa uu magaalada ka hirgeliyey xarun ganacsi haddaba waxa uu inooga sheekayn doonaa xaruntan ganacsi waxa ay qabato iyo waxa uu ku fekeray inuu magaalada ka hirgeliyo yuusuf bal marka ugu horeysa kusoo dhawow v o e da marka xigta maxaa kugu dheliyey hal abuurkan ganacsi ee magaalada aad hadda dhowaan ka hirgelisay
bismi illaahi raxmaan iraxiim ugu horeyn cabdiwaaxid waad mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a salaan diran ayaan hawada ah idiin soo marinaya markii la yidhaahdo maxaa kugu dhaliyey runtii waa dareemi kartaa nolosha bini aadamka waxaa ku xiran waxyaabo badan oo u baahan qofka in uu la yimaado dhanka hal abuurka ganacsigana waa tirdhexaadka ama qofka noloshiisa wax uu ka kaabi karaa waxyaabo badan uu u baahan yahay ganacsigana waa dareemi kartaa sanadadan dambe wuxuu ku socdaa mid xooliya haddii aan usoo laabto su-aasha waxaa igu dhaliyey markaan arkay inaanu jirin halabuur tiro badan oo la xiriira howshan aan faraha la galay oo runtii maba jirin goob ganacsi oo sidaan oo kale oo lagu sameeyo ganacsigan hadda aan hal abuuray waxayna ii noqotay fursad ah inaan soo kordhiyo ganacsigan cusub aad baa mahadsantaa yuusuf magaalada markaad fiirisay dhinacyadeeda kala duwan ganacsi noocaan ah horey ma uga jiray cabdi waaxid kama jirin ganacsi sidaan oo kale ah runtii macaamiisheeda oo runtii aan su-aalo badan weydiiyey sidee u aragtaan halabuurkan cusub ee dhammaantood waxay yidhaahdeen waa meesha keliya oo ka maqneyd magaalada in hal abuur sidaan oo kale lagu soo kordhiyo waana ganacsi khaas i ah oo aniga ii gaar ah magaalada kama jiro walow xaafadaha laga yaabo in laga he laakiin meherad sidaan oo kale ah oo lagu iibiyo ee ganacsigan ee kama jiro muxuu yahay nooca ganacsi ee aada halka hal abuurtay
cabdiwaaxido waa mahadsan tahay hal abuurkan aan muddada badan ku taamaayey islamarkaana fikirkeygii aan ka dhabeeyey magaca aan u bixiyey waa bur iyo bejiye ama bur iyo bejiye sida dadka ay u yaqaanaan waxaana garanaysaa magaca bur iyo bejiyo inay tahay wax caanka ah ee soomaaliya ha ugu badnaadaan meelaha magaalooyinka magaalo xeebeedka oo ayaa inta badan laga yaqaanaa marka magaala gaalkacyo dhowaan ayaan ka hirgeliyey marka waxaa laga heli karaa bur iyo bejiye meeshuna kama marna basbaaska
aada umaadsantaa yuusuf marka aada hal abuurtay xarunta bur iyo bejiye aragtidii kuu soo baxday ee bulshada
horta aan dib ugu laabto dadku waxay igu yaqaaneen sawirqaade magaalada gaalkacyo ama gobolka mudug iyo soomaaliyaba waxay igu yaqaaneen sawirqaade fotografer sawiradaan qaadi jiray bilicda wadankaa soo bandhigi jiray waxaan waqtigeyga ugu badan aan ku bixin jiray inaan wadankaan u shaqeeyo hal abuurkan aan sameeyey dhowr arrimoodba waan ugu dan lahaa in aan bulshada u iftiimiyo in hal abuuro badan ay dhiman yihiin buribaji maantaan soo kordhiya kuwo kalena way dhiman yihiin oo aanan runtii wadanka aan oolin inay hal abuur sameeyaan dhallinyarada waa qodob qodobka labaad inaan ka hortago arintii ahayd oo dad badan ay ay dhallinyaro badan ay lahaayeen wadanka kama jiro shaqo badan kama jirto ama halabuur badan kama jiro inaan u iftiimiyo in wadankii fursad ka jirto runtii haddii aad fiiriso dhowaan magaala gaalkacyo waxaa ka hirgelay mootadii loo yaqaano bajaajta ama tugtugleeda waxaan qiyaasayaa saddex baa lagu biloobay maantana haddii la xisaabiyo waxay sii dhaafaysaa boqolaale kor u dhaafaysaa marka ganacsiga oo qof bilaabo oo dadkoo dhanna ay wada fuulaan runtii xamuulkiisuu wataa oo runtii waa magaaladoo dhan uma qaybsamayso marka buribuji anoo gaari yahay taasaan iigu kaliftay buribuji inaan sameeyo dhalintuna aan u iftiimiyo in halabuuray la yimaadaan oo iyaga gaar u ah runtii waxyaaba badana hadda ka bannaan oo fursado ah oo iyaga gaar u noqon kara
yuusuf maxaad ugu aragtay bur iyo bejiye in goob meherada oo weyn oo noocaan oo kale inaad u furatid muhiim inay tahay waxyaabahaan ugu arkay muhiim waxay tahay markii ugu horeyso waxaan soo biiriyey meherad runtii dhalinta ay imaan karaan isku arki karaan ku sheekaysan karaan iyagoo runtii xiiseynayo bur iyo bejiye iyo bisbaas iyagoo xiiseynayo waa qodob qodobka labaad guriga aan deganahay oo ah guri kira ah ee qofkii aan ka karisu ka faa'iidaysanayo waa muhiim sidoo kale waxaan aad u isticmaalaa oo aan shubtaa biyaha la sifeeyo iyadana warshad ayaa sifeyso iyadana fursad kale u tahay oo runtii waa muhiim in wax lasoo kordhiyo oo bulshadu waa isku dul nool yihiin sidoo kale waxyaabaha qashinka oo kale iga harhar oo kale waa aruuriyaa iyadana shirkad gaar oo nadaafadda ka shaqeysa magaalada gaalkacyo ayaa iyadana sidaasoo kale fursad kaga faaidaysanayso o lacag iga qaadayso sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah oo aan la ilaabi karin waxay tahay inaan subxii aan suuqa soo galo oo aan ka adeegto runtii suuqa caana ka noqday magaceygii yuusuf carab oo sawirqaadaha caanka aan ku ahaa hadda dadku iguma yeeraan marka adeeganayo kale kulli waxay dhaha buri bijiye ii waran oo waxaad moodaysaa inay aada u xiiseenayaan saas looguma dara laakiin buri bijiye isku qabtaan buri bijiye ii waran sidaasay yidhaahdaan iyadana inaan suuqii wax ku soo celiyo waa muhiim qof iibiyaa oo dumar ahaan fursad siiyey oo iyadana meeshii ka shaqaysa anna waa caawiyaa oo meeshii kama marniyo runtii dadka aad baan ula kaftamaayo meesha waxaan ka abuuraa xiiso badan oo aan isku aan isku ha macaamiishda aan isku wareysanayno qofkii dumarka ahaana aan runtii soo kordhiyay waa fursad sidoo kale muhiimadda gaarka ay leedaha waxay tahay runtii inaan dadka aan u iftiimiyo in farsamada gacanta laga qabto inay muhiim tahay hadda bejiyoo kale waa farsamo runtii u baahan ee maskax iyo gacan farsamada gacanta ee runtii soo hosgelaysa cuno karinta marka waxaan nahay koox u istaagtay arintaas hal abuurkeeda ganacsi ee runtii waxaa muhiimadeeda iska leh oo runtii aan ku midaysannahay inaan ganacsigaana ka wada shaqaysana aniga iyo hooyaday ee hooyo macaan
aadaad mahadsan tahay ma jiraan fursado hal abuur oo ganacsi oo magaalada ka jira oo dhallinyarada shaqooyin iyo hal abuur nololeed ay ka abuuran lahaayeen haa fursado badan way bannaan yihiin runtii xirfadda aan ka shaqeeyo oo sawirqaadistoo kale haddii dhalintu ay bartaan waxay u noqonaysaa fursad bay u noqonaysaa waa waa waa waxa ugu yar oo lacag laga samayn karo oo aan saacado badan kaa qaadanin iyadoo waa muhiim ee waa dhiirigelinaya sidoo kale waxaa iyadana muhiim ah oo aan la inkiri karin wadankeena fursado badana ka bannaan oo dhinac walba oo aad fiiriso wadanka ugub waaye hadda markaad jina aad ku nooshahay way kuga adag tahay fursad ganacsi inaad hal abuurto laakiin soomaaliya markaad joogto fursado badan baa bannaan oo waa ugub sidoo kale hadda gobolka mudug waxaa ka bilowday tacabka beeraha ka bilowday oo runtii waa fursad bannaan oo dhalintu way u bannaan tahay waxaa laga yaabaa markii dalagyada yaryar oo kale geedmiroodyadaoo kale oo kale qudaartaoo kale markuu beerto in maalin walba uu keensan karo suuq isagoo lacag helaaya waa waa waa fursad bannaan dadka kugu badan ee macaamiishaada ah yaa u badan
su-aashaas cabdiwaaxido waa muhiim ee dad badan ayaa i weydiiyey buri bejiye iyo bisbaas dadku waxay malaynayaan markiiba inay caruurta iyo dumarka u badan yihiin laakiin saaxiibo badan ayaan meesha ku yeeshay oo rag u badan nambarka ha dhalinyarada nambarska oo ragga ah ee runtii kama tira yara ee kan dumarka ragguna waa xiiseynayaan oo runtii way imaanayaan oo macaamiishda way ka mid yihiin dumarkiina sidaas oo kale dumarkan gaar ahaan iyagu aad bay usii xiseeyaan
burya bajiye waxaa jirtay in la dhihi jiray waa muqdisho kale loo yaqaano baarjil bajabsi bataatigiina la socday iyo bisbaaskiisii hal abuurkan ganacsi markaad abuuraysa ma cid si gaara kugu dhiiragelisay baa jirtay mise waa faker iyo maskax ka timid muqdisho oo adiga aad la timid halkan
waa mahadsan tahay horta aniga yuusuf ahaan waxaan u noolahay inaan soomaaliya aan meelo badan inta fiiriyo aan soo kordhiyo wax muhiim u ah ee bulshada sababtoo ah waajibaad baa naga saaran wadanka inaan wadanka wax walbo aan u qaban karno inaan u qabanno soomaaliyana waa dareemaysaa markaan way soo kabanaysaa waxayna kasoo kabanaysaa muddo dheer oo ila daalaadhicisa dagaalo sokeeye hadda waxaa la joogaa xilligii dhalinyaradu ay fahmi lahaayeen wadankan inay iyagu leeyihiin annaga wadankaanaan leenahay oo dhaxalkeena ah isaga isagana waa inaan tijaabinaa wax walba oo runtii aan dadku ku dareensiin karno in wadanka lagu joogi karo si nabada mararka qaar inkastoo ay wax dhacaan iyaduna cudurdaar uma noqonayso in wadankii guud ahaan laga cararo ama wadankii ilaa anaga dhaxalkan annagaa iskale dhib iyo dhaawac waa inaan ku sabarnaa midda kale hadda ganacsigan waa bilow waxyaabo badan ayaan hiigsanayaa oo ay u badan tahay runtii buri bujiyaha iyo basbaaska waa muhiim bataatiga aad ka dhawaajisa waa muhiim midda kale waxaa jira wax runtii aad ay iga sugaan macaamiisheeda oo ay xiiseenayaan dumarka waxa ugu badnaada waxa loo yaqaana leeflafowga leeflafowgan isagana insha allah waa ku tala jiraa runtii serfiskan ama adeegan aan bilaabayna wuxuu noqonayaa mid ballaaran oo macaamiisheedu ilaa iyo haddee ii suuragalaysa xataa haaf kilomitr oo kale haddii aan ku qaabili karaa xataa xarun la eg iyadana waa ku tala jiraa insha allah ha inaan gaarsiiyo ugu dambeyntii adoo mahadsan maxaa dhallinyarada fariin ah oo aad fari lahayd magaalada gaalkacyo yuusuf muddaad joogtaa waad aragtay dhallinyaradii marka la fiiriyo aad bay shaqala-aanta dhallinyarada u badan tahay fursado badan oo bannaanna waad ka dhawaajinaysaa oo hal abuurro ganacsiya maxaa dhallinyarada fari lahayd
marka ugu horeyso dhallinyarada waxaan leeyahay horta dhulka dalka hala iimaansado dhulkan innaga iskale waa dhexalkeennii runtii isbedelkan wuxuu ka imaadaa dhallinyarada haddii annaga aan u fakarno dhulkeenna soomaaliyeed waxyaabo badan baa inoo qabsoomi kara oo awooddeena inaga ayaa inagay nagu jirtaa waana awood runtii qarsoon waxay u baahan tahay in maskaxda la tuujiyo awooddaas qarsoon in bannaanka lasoo dhigo midda kale waxaan ku boorinayaa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba waxaan ku boorinayaa in farsamada gacanta runtii aad bay muhiim u tahay ha in farsamada gacanta ee si deg dega mataqaanaa loosoo loo soo kordhiyo runtii markii ay farsamada gacanta ay bartaan waxay u noqonaysaa ilaa iyo heer jaamacadeed int intay ka gaarayaan dhiirigelin qofkiioo shaqaysta oo farsamo yaqaan ah jaamacaddiisiina uu sii wato taasna waa muhiim waxaan leeyahay arintaas fiiro gaar ha loo yeesho dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba inkastoo dhallinyaro badan ay ku nool yihiin magaalada gaalkacyo haddana waxa ay aada uga niya jabsan yihiin inay sameeyaan hal abuuro ganacsi oo ay uga shaqaystaan magaalada gaalkacyo haddaba xarunta bur iyo bejiye ee yuusuf uu dhowaan ka hirgeliyey magaalada gaalkacyo waxaa macaamiil la ah oo aada ugu xoonsan dhallinyaro badan oo ku nool magaalada gaalkacyo kuwa oo soo raadsaday burka iyo bejiyaha lagu iibiya xarunta maxamed cabdulqaadir iyo jamiil cabdinaasir labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada macaamiisha ka ah xarunta waxa ay dhiiragelinayaan milkiilaha xarunta ganacsiga ee hal abuurkan ku soo kordhiyey magaalada gaalkacyo
horta waa uga mahad celinayaa mulkiilaha buri bajiye yuusuf carab waxa weeye hal abuur fiicnaa oo loo baahnaa oo boqolaal dhallinyaraa tusinayo in dhallinyaradu horta hal abuur keeni karaan kow lamber labo in dhallinyaradu ay goobo ganacsi samaysan karaan intii ay ku fakri lahayn waxyaabo kale inay ku biiraan falalka dembiyada oo kale inay tahriibaan inay naftooda khatar geliyaan ama inay maqaayadaha iska fadhiyaanoo mataqaana fadhi kudirrada iska joogaan in dhallinyaradu waxay u muuqataa oo yuusuf calab wuxuu dhiirigeliye uu sameeyey boqolaal dhallinyaraa in meherad saa u yar boqolaal dhallinyara habeen walba isku kulmayso laisku baranayo lagu shaaheynayo ganacsi leh hal abuur fiican inuu magaalada kusoo biiriyaan oo arkaa yuusuf carab
waxaan ku faraxsanahay meeshaan cusub oo la furay bur iyo bejiye saaxiibkii yuusuf carab waa adeeg cusub oo noo soo kordhiye weeye runtii wuxuu xasuusiyey yaraanteedii waaga secondariga primariga ahaa waa cuni jiray runtii buri bajiye horta nin yahow runtii wadanka fursamo badan alaa ka banaan shaqa la-aan ma ka jirto runtii qof kasta haal abuur leh shaqada wuu sameyn karaa shaqaa sharaf leh waxaan qabaa inuu dalkaaga inaad ka dhargi kartid oo haddaad rabtid inaad wax ka abuurtid aad aad wax walba ka samsan kartid oo shaqo ah yar ha yaraata ha weynaato wax walba oo shaqo ah oo nolol maalmeedka ka helaysid intaan tahriibi lahayd oo dal shisheeya mataqaanaa aa ku silci lahayd dalkaaga inaa aamintid baa ka wanaagsan oo ka shaqaysatid intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington haddaba idaacadda v o qaybteeda af soomaaliga ayaa magaalada toronto ee dalka kanada ku qabatay kulan dadweyne oo la iskaga waraysanayay sababaha ka dambeeya dilalka dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay muddooyinkii ugu dambeeyey kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada toronto wariyahayaga jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi ka waraystay madaxan laanta af soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yewarow oo kulankaasi goobjoog ka ahaa jamaalow sidii aanu maalmahanba baahinaynay ujeedada ugu weyn waxay tahay sidii dadweynaha maraykanka iyo dadkaweynaha kanadiyeenka ah ee waddankan jooga ay loogu waaweyneyn lahaa oo far waaweyn loogu dhigi lahaa oo halka ay halkan taagan tahay iminka meel hoose oo soomaalida keliya ay ka warhayso wiilashan dhimanaya meel sare la gaarsiiyo oo dowladaha federaalka ama kanada haddii ahaan laheyd ama ta maraykanka ahaan laheyd waayo dhimashada caruurta soomaalida ee wiilasha isdilaya kanada keliya kuma eke waad ogsoon tahoo colombus ohaayo ka dhacdaa minnesota ka dhici jirtay haatan meesha ugu daran oo aanu ku qabanay kulankan dadweyne torontona waxayba noqotay wax maarkin oo indhaha aan la siin karin waxa aanu markaa door bidnay inaan halkan aanu kulankan dadweyne ku dhigno waxa kasoo baxana aanu ku faafino hay-adaha waaweyn si markan oo wararka waaweyn markay u galaan waxqabadka iyo itijaaha loo leeyahay iyo intibaaha lagu soo eegayo isha lagu fiirsanayo ay aada uga samarto
marka aad la kulanteen qeybaha kala gedisan ee bulshada warka dadku ay sheegayaan ee ku aadan kulankan dadweyne sababta ugu dambaysa ama waxyaabaha keenaya in dhallinyaradani ay isdilaan ama la dilo maxaa idin soo baxay oo laidin sheegaya dadka dooda ka qeyb qaatay oo ay ku jirto hooyo mutacalima oo iyadu ilmo laga dilay sheikh ka mida imaamyada loogu ixtiraamka badan yahay nin dhalinyarada ka mida oo isaguna aada ugu aflaxay xagga iskuolka oo dhalinyarada matelaya iyo oday soomaaliyeed oo in isaguna in doora isha ku haya oo aadna bulshada ula socda ayaa ka qeyb qaatay kadibna dadweyne kala duwan ayaa su-aale ku qarqiyey iyagii iyo dadkii kaleba oo aada uga hadlay waxaa aada iyo aad laisoo gorfeeyey oo laga sheegay inaan eedda qof gooniya la saarayn laakiin aanay waalidiintu ka maqnayn waxaa la xusay in aabbayaasha qaarkood ay aqalka ka maran yihiin in hooyooyinka qaarkood aanay ku wada filayn wixii loo baahnaa laakiin waxa ay dhinac walba iska ilaasheen in eedeynta iyo farkudurista ee dad gooni a lagu tilmaamo ama waalid gooniya lagu tilmaamo laakiin waxaa la isla qiray oo inta badan ay kuligood ay sheegeen in xaafadaha la dejiyo iyo dantii markii hore waddanka u yimaadeen ay aada u kala duwan tahay in xaafado khariban oo maarkano mashaakilla awalba ka jireen ay caruurta ay galaan in maarkano mutacalinimadooda iyo aqoontooda mar walba dadaalka ay haystaan mar haddii ay inaan lacag haysanin oo ay ku jiraan dabaqada hoose ay taasi qayb ka qaadanayso halka ay caruurta ku dambeynayso marka aada baa loo gorfeeyey eedeymo badan baa aabayaal loo jeejay oo caruurtooda la yiri way ka maqan yihiin hooyooyin badan baa waxaa lagu sheegay in ay sidoo kale ay mararka qaarkood aanay inta la doonaya tabartii la doonaya xoogga la doonaya aanay wada saarin carruurta laakiin guud ahaan waxaa la isku raacay in mushkiladu ay ka weyn tahay waalid ay tahay jawiga u yimaadeen meesha la dejiyey waxa ay haystaan iyo qurbaha ay ku cusub yihiin iyo noloshan ay soo galeen oo aynan si weyn ula jaan qaadin waxaad ka dhawaajisay in sida marar badanna laga yaabay in warbaahinada qaarkii ay uga hadlaan keliya un qof la dilay ay soo hadal qaadaan dabadeedna ay ka socdaan oo aysan jirin sida kulankan dadweyne oo kale in la qabtay dabadeedna lagu jeexjeexay waxyaabaha sababta ka dambeysa in dhallinyaradani la laayo marka dadka aad la hadasheen sidee bay u soo dhoweeyeen in arrinkani meel sare la gaarsiiyo dhibaatada hadda haysatana loo helo xal kama dambaysa aad bay usoo dhoweeyeen dadka maaka oo meesha ka hadlaya oo aanu ha fursadda u siinay si aan caadi ahayn bay ugu mahad celiyeen hay-adda guud ahaan v o e gaar ahaan laanta af soomaaliga oo ay u bogaadiyeen inay hoos soo eegtay iyada oo maakano idaacadihii iyo waaweynaa ee kale ay iska daawanayeen ama qaarkoodna ay wax yarun ka sheegayeen toban maalmood aan joognay oo runtii si weyn aan ulafagurnay oo oo la daqiijiyey waxyaabo badan aad bay usoo dhoweeyeen waxaa kaloo aanu maakano aad iyo aad aan uga helnay oo maakano aan aada usoo noo soo dhoweeyey dadkii halkan joogay oo markay soo galeen aada arkayso maxabada iyo iyo jacaylka ay u qabeen inay baahiyaan warkooda ilaa iyo markii hore laba boqol baan ku talagalnay intay buuxsaamtay meeshii ay buuxdhaaftay ayaa siaad sawirradaba ka arkaysa ay dadku qaar ay taataagan yihiin dadka qaarnaba ay noqdeen waayo munaasabado kala duwan ayaa mar walba ka dhaca magaalada oo magaalada waxyaabo badan baa ka jiray marka anaguna meel waxaan u qabanay o aan islahayn intaasuna ayaa ku fillaan doonta laakiin waxaa noo soo baxday in dadku si ay u jeclaayeen waxyaabihii aan u nimid iyo sheekadii maarkano barnaamij halka lagu gorfeynayay ay aada u soo jiitay oo dad aada uga tiro badan intii aan ku talagallay ay noo yimaadeen waagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan yebrow madaxan laantaaf soomaaliga v o eda uu warramaya waryahayaga jamaal axmed cismaan haycaasha maxay noo xiga dhinacii heesaha codka salaad darbi iyo weliba hees waayadan aan la maqal
day muuqdo midabkaagii hormaraaye naftu moxato marmi waydo musanawdo ku dulmeerte haaday magan iyo marti kuute haymooga aday magan iyo marti ku
aday magan iyo marti kuu tee haymoogaan miyirkii bay la tagtee meeday waxaagaag dhegaystayaal heestaasi ayaan kusoo gabagabaynayna idaacaddaiyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta maanta si wada jira halkan idinka soo tabinayeen cashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abikar iyo dhammaanba bahda v o idinla sidaaya nabadgelyo
meday mahaymeeday kama marin kareeda meeday mahaymeeday kama marin kareeday haddaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weyo way madowde amar wadu maroon kuma taala mar ma xidhante amar wadu